dadkan oo dhowaan dowladda federaalka kasoo barakicisay xaafadda dabdamiiska oo gaarayay boqolaal qof ayaa hadda wajahaya xaalado culus oo xagga nolosha maadaama guryahooda laga soo qaxiyey waxay sheegeen in dhammaan wixii hanti ay lahaayeen lagu dulburburiyey guryihi ay ku noolaayeen maantana ay taagan yihiin meel ciddo ah ciidamada dowladda federaalka ay tilmaameen in muddadii ay howlgalka burburinta ku guda jireen ay kala kulmeen jirdil iyo xadgudubyo kale sidoo kalena ciidamada waxay ka furteen dadka shacabka taleefanadii gacanta ay wateen iyagoo hadda hoy iyo gabaad u ah gidaarada caasimadda muqdisho qaar ka mid a bulshadaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay dhibaatooyinkan xaddiga lahayn ee ku habsaday annaga maanta dhibaato weyn aan lasoo koobi karaa la soo gaartay guryihii waa nulku dunshay afkiisa hore guriga ganjaalka meesha laga baxaya nin jijifo oo hurdaayo ah sag nulku sii meel aan ka baxnay meel aan u dhaqaaqno waa weyn marka annaga dhibaato xooglaana soo gaartay meel aan u dhaqaaqno waa weyn haddaana ilmihii aan waa bixinay meel derbi meel aan istaagno iyo guri karaa waa weynay meel aan degno waa weynay meel aan ku hoyino waa weynay meel cidla ayaan dhoobana oo meel aan ku hoyino waa la'na waayo guri kiraana lama arko dadkiina waa isdul fuuleen guriga iridiisoo dayda meel roobka iyo qodbihi iyo qarqaryada xalay saasay korkani ku daawa ku dhammaad hooyooyinka looma naxariisan ayankana liifa lagu qaandiqaandeeyey ee hooyo umulah cunug aan laba bilood gaarin ee jirin oo maantay garabka lagu sidi karin la xambaari karin garabka la saari karin ninka unixi waayey ee qobada iyo roobka ku dhacayaan horta kaas masiibadiis waa helaysaa biidni illaahi kariim meel la yidhaha iga dabageey ayaa qoonkan dhan oo meesha wada taagan aan isku dul saarana waa booshash roobkan saaka arkaysid taleefanadii waa la aruursaday wax allo wixii taleefan ahay oo weynaay waa la wada qaatay aniga liif baa hadda igu yaalla gabdho kalena liifaf baa ku yaalla nimanku waa naga daran yihiin dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa dadka ku nool magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku dhaliilaya in dhibaatooyin xoogan ku hayso magaalada ayaa waxaa xadka ka baxay oo meeshii ugu sarreysay gaaray dhulboobka kaasoo ay ku foogan yihiin madax ka tirsan dowladda federaalka ganacsato iyo siyaasiyiin kale kuwaasoo qandaraasi kusoo qaatay dhacayo boobka dhulalka ay degan yihiin dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya